bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkaybayna maridhi iyo jowar idiinayaan waxaa ugu doorka rool madaxweynaha hirshabeelle oo cambaareeyay weerarkii ka dhacay magaalada beledweyne ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo al-shabaab oo ku dagaalamay deegaanka buurtasheekh guddiga doorashooyinka qaranka iyo suudimaha oo shahaado ku-meel gaar ah guddoonsiiyey ururka midowda soomaaliya warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaa dowladda suuriya iyo ciidamada kurdiyiinta oo gaaray heshiis
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kuwooda ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiioo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan nasre bashiir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa ugu horeyn cambaareeyay weerarkai al-shabaab ay ka geysteen hotel ku yaala galbeedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweyne cali guudlaawe ayaa yidhi howlgalka dabargoynta al-shabaab oo ay iska kaashanayaan daraawiishta hirshabeelle ciidanka xooga dalka iyo xaq u dirirka deegaanka ayaa guud ahaan ka socda hirshabeelle waxaana uu si weyn u naafeeyey damaca al-shabaab ee ahaa inay gumaadaan dadka shacabka ah allaha u naxariisto nabadoon aadan cali cabdulle nabadoon maxamed cismaan faarax gaanshaalle aadan maxamuud calasow iyo shacabkii ku shiiday weerarka allaha bogsiiyo intii ku dhaawacantay aan u midoono dhammaystirka al-shabaab gabagabadii madaxweynaha ayaa ku ammaanay ciidamada amniga dowladda hirshabeelle siday u toogteen maleeshiyaadka gudaha u galay hotelka qaahira ee magaalada beledweyne ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka buurtasheekh ee gobolkan shabeellada dhexe cabduqaadir jakaarta ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamada xoogga ah dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ee macawisleyda ayaa barqanimadii maanta waxa ay weerar xooga ku qaadeen deegaanka burshashiikh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo la sheegay inay ku sugnaayeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaaba maalmihii lasoo dhaafa ayaa deegaankaasi waxaa la sheegay inay isku aruursanayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo sidoo kale maalmo ka hor dagaal halkaasi kula galay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo weeraray deegaankaasi wararka ah helle ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal ku dhowaad saaca socda kadibba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku guuleysteen in maleeshiyada ururka al-shabaab ay ka saareen deegaankaasi oo ku yaala duleedka degmada biya cadde ee gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanka burshashiikh ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo watay gaadiidka dagaalka iyo hubka noociisa kala duwan ay halkaas ku sugan yihiin islamarkaana ay ka wadaan howlgallo baaritaano ah howlabo badiyo dadkii deganaa goor hore isaga barakaceen iyagoo ka cabsi qabay in dushooda lagu dagaalamo islamarkaana waxyeele ay kasoo gaarto markii labaad iyo toddobaadkana weerareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka iyo macuusleyda deegaanka burshashiikh ee gobolka shabeellada dhexe waxaana hadda deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe sidoo kale ka socda diyaargaroow iyo howlgallo ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka iyadoo la sheegayo in degmooyinka biicadde iyo caalbaraf ururka al-shabaab intooda badan ay isaga baxeen guddiga doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ayaa shahaado ku-meel gaar ah guddoonsiiyey ururka midowda soomaaliya cabdirasaaq xaaji saleemaan ayaa warkaasi magaalada muqdisho ka soo diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ayaa maanta shahaadada rasmiga ee ururnimo guddoonsiiyey ururka midowda soomaaliya oo soo buuxiyey dhammaanba shuruudihii looga baahnaa waxaana kulankan shahaadada lagu guddoonsiinayo ururka ka soo qayb galay guddoomiyaha guddiga xubnaha guddiga iyo marti sharaf kale diiwaanhayaha guud ee guddiga doorashooyinka maxamed cumar axmed xaydaro ugu horreynba ka hadlay kulankan ayaa sharaxaad ka bixiyey ururkan cusub ee midowda soomaaliya iyo habraacyadii u soo maray sidii loo diiwaangelin lahaa una noqon lahaa urur rasmi ah waxaan ku rajo weynnahay in hawshaasi maalmaha soo socda ay soo bixi doonaan qaar kale oo madashan iman doona oo aan ku guddoonsiin doonno shahaadada maanta aanu siinayno ururka midowda soomaaliya gudoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xubnaha kale ee guddiga waxaanu ku wargelinaynaa ama aanu u sheegaynaa in ururkan midowda soomaaliya dokumentigiisa aan dhowr maalmood oo oo aan ugu talagalnay in ay ku soo noqnoqdaan xafiiska in aakhirkii ay heleen in ay helaan eh, shahaadada guddoon- eh, ururnimo ee ay ka soo shaqeeyeen muddadaasi gudoomiyaha ururka kumeel gaadhka ah ee midowda soomaaliya maxamed deekh sheekh maxamed oo guddoomay shahaadadan ayaa guddiga ku ammaanay shaqadan wanaagsan ay ummadda soomaaliyeed u hayaan isagoo shacabka soomaaliyeedna ugu baaqay in ay isu diyaariyaan sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen aada iyo aad baan uga farxelin uga mahad celinayaa inaad asbuuc dhan oo hawshaynu aynu ku dhex jirnay oo annagii idinku aanu isdaba soconnay oo wax isla saxaynay inaad maantana guddoonsaan shahaadadii xuquuqda aanu lahayn waxay taasi tusaale u tahay guddigan kalsoonida lagu qabi karo cadaaladooda wa ficlana wayna ii muuqataa waxaan isleehay ummadda soomaaliyeed iyo walaalaha siyaasadda hanka ka leh waa guddi lagu kalsoonaan karo laakiin loo baahan yahay sharciga la soo maro in la soo maro guddiga oo guddoomiyaasha ugu horeeyaan hambalyo shaqada aad qabateen waad ku mahadsantihiin ilaahayna fi miisaan xasanaatikum insha allahu taala jazakum allah khayr ummadda soomaaliyeed waxay baahi badan maanta u qabtaa xukunka iyada loo celiyo waxay baahi badan u qabtaa inay doorasho qof iyo codah ay hesho waxay baahi badan u qabtaa taqriiban konton sano ama afartan sano oo saaxada ay ka maqnayd oosan doorasho soo gelin maanta in iyada codka loo celiyo waxaan rabaa mudanayaal iyo marwooyin inaan idinku bishaareeyo ururka saab inuu diyaar u yahay doorashada inuu galo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha cabdikariin axmed xasan oo shahaadada guddoonsiyey ururkan ayaa sheegay in uu dalku aaday dhanka dimuqraadiyadda qof kastana looga baahan yahay in uu ka qayb galo doorashada tooska waxaa furmay albaabkii dalku uu ku aadi lahaa doorasho madax bannaan oo dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan sanduuqa lagu geyn lahaa oo aan la bilaabi lahaa in election la aado maanta waa maalin weyn aada u weyn waa ku faraxsanahay waxaa mahadda ballaaran iska leh ee dhammaan guddiga doorashada madax bannaan xibnaha guddiga commissionariska guddoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan howlwadeennada waxaa si gaara mahad u leh een, een, een, diiwaanhayaha guud ee guddiga madax bannaan doorashada qaranka iyo dhammaan howl- howlwadeennada la shaqeeyey aad baan ugu faraxsannahay shaqada la qabtay waa soo dhowaynaynaa gaar ahaan maanta waxaanu shahaado guddoonsiin doonaa oo dhammaan shuruudihii looga baahnaa inuu urur noqdo rasmi ah oo la aqoonsan yahay oo xeerka annaga noo degsan ay ahaa toddoba iyo labaatan waafaqsan oo ah diiwaan gelinta ururada waxaa soo buuxiya ururka la yidhaahdo ururka midowda soomaaliyeed maanta waa maalin weyn insha allahu tacaala shaqooyin ballaaranaa socda ee waxaa socota ilaa iyo lix ilaa toddoba urur kale oo konfeshanadoodii qaar ay qabsadeen qaarna hadda on the way yahay waxaan jecelnahay soddon iyo kowda deadlineka march in nambaro badan ay soo buuxin doonaan shuruuraha ururnimada ah insha allahu tacaala waxaan maanta marka maanta maalin weyn maadaama ay tahay munaasabadan aan ku weynaynay inaanu guddoonsiino shahaadadii ururnimo ee ururka midowda soomaaliyeed waxaan rabnaa waxaan rabnaa ururka isaga ah oo dadaal dheer soo galay iyo shaqo badanna soo qabtay inaan ku mahadinno shaqada ay qabteen annaguna aan u nahay daahfur ballaaran u samaynay inaan shaqadooda ku awoodgarayno maanta inay noqdaan ururkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee xeerkeenna annaga noo degsano cusub sameeyey halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawar markana akhbaar aadka dibadda madaxtooyada suuriya ayaa ku dhawaaqday inay heshiis la gaareen kooxda kurdiyiinta ee suuriya dhinacyada ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in s d f oo ay maamusho gobolka waqooyi bari ay ku biirto dowladda cusub islamarkaana ay ciidamadu la midoobaan kuwa kale ee dowladda suuriya maamulka cusub ee suuriya oo hogaaminaya madaxweynaha ku-meelgaarka ah ee axmed sharac ayaa isku dayay inuu kala diro kooxaha hubeysan ee maamula dalka tan iyo markii uu xilka ka tuuray hogaamiyihii maamulayay dalkaasi bashaar al asad heshiiskan cusub ayaa la filayaa inuu dhaqan galo dhammaadka sanadkan ay ka mid tahay warkii habeenimo aad kala socoteen radio jowhar dhegeystayaal waa naga intaa cidduu warkeena seegana waxay dib ugu daalaca kartaa beejkaanu ku laalanay facebooka ama radio jowhar dhadnad sidaas iyo nabadgelyo